أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada dhegaystayaal warka fiidnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ciidamada mujaahidiinta ayaa dilay sargaar sare oo la shaqaynayay saliibiyiinta maraykanka kadib weerar qorshaysan oo ka dhacay degmada afgooye ee wilaayada shabeellaha hoose howlgalka dhigiduul ah oo khasaare lagu gaarsiiyey sahaayinada yahuudda ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan dhulka xoogga lagu dejiyey sahaayinada wilaayada hiiraan ayaa ka warbixisay xaaladda guud ee wilaayada iyo halka uu marayo howlgallada ciidanka mujaahidiinta ee bariga wilaayadaasi haweenka ku dhaqan mid ka mid ah deegaanada hoostaga magaalada baydhabo ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed heer sare ah kadib munaasabad ka dhacday deegaankaasi maamulka islaamiga degmada tiiglow ee wilaayada bakool ayaa dowladda inaa u soo gebagabeeyey bulshada ku nool mid ka mid ah deegaanada hoostaga degmadaasi
والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي intaasi waxay ahaayeen qodobadii warka fiidnimo oo kooban haatan layagoo fisanna ciidamada mujaahidiinta oo dilay sargaar sare oo la shaqaynayay saliibiyiinta maraykanka kadib weerar qorshaysan oo ka dhacay degmada afgooye ee wilaayada shabeellaha hoose qarax ciidamada mujaahidiintu saaka ka fuliyeen gudaha afgooye ayaa lala egtay gaari uu la socday murtad lagu magacaabo gaashaalo dhexe maxamuud saleebaan oo ahaa baanduulaha ururka konton iyo afaraad ee guutada toddobaad ee ka howlgasha inta u dhexaysa afgooye iyo beledoogle qaraxan waxaa ku dhintay murtadkan iyo saddex ka tirsan ilaaladiisa waxaana sidoo kale ku dhaawacmay saddex ka tirsan ilaaladiisa murtadkan wuxuu sidoo kale ahaa nin la shaqaynayay ciidamada saliibiyiinta maraykanka ee ku sugan beledoogle una soo qori jiray jawaasiista islamarkaana dhibaato xooggan u geysan jiray shacabka ku dhaqan deegaano ka tirsan shabeellaha hoose sidoo kale qaraxaasi waxaa ku dhintay taliyihii guutada ururka konton iyo afaraad ee guutada toddobaad oo lagu magacaabi jiray xasan dhanka kale wilaayada baay ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay weerareen laba saldhig booliis oo maleeshiyaadka riddada ay ku leeyihiin xaafadda buulo jameeco ee magaalada baydhabo waxaana weerarkaasi lagu dilay sargaar murtad ah oo lagu magacaabi jiray marshaale waxaana laga furtay qori aaka afartan toddoba ah iyo booshkiisa dhanka wilaayada banaadir waxay ciidamada mujaahidiintuna xalay qarax kula beegsadeen kontarool maleeshiyaadka riddadu ay dhigteen xaafadda carafaat ee degmada yaakshiid waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay hal askari oo murtad ah howlgalka ligiduul ah oo khasaa'ir lagu gaarsiiyey sahaayinada yahuudda ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan dhulka xoogga lagu dejiyey sahaayinada nuur cali warsame abushiiba ayaa inoo faahfaahinayaa wararka ka imaanaya dhulka daanta galbeed ee falastiin ayaa ku waramaya in howlgal kilgiiduul ah oo ka dhacay mid ka mid ah deegaanada yuhuudda ixtilaalka ku haysato laba halyey oo falastiiniyiin ah ayaa lasoo warinayaa inay fuliyeen howlgalkaasi iyagoo watay gaari kadib markii ay toorey la dhaceen askari yuhuudi ah hubkana ay ka qaateen geesiyaashaasi falastiiniyiinta ah iyo yuhuudiga ayaa goobta waxaa ku dhex maray iska horimaad xoogan kaa soo socday in muddo ah ciidanka sahayanada ayaa shaaciyey in laga dilay hal askari oo ka tirsan ciidanka kaydka xilliga la dilayeyna sugayay ammaanka dadka sahayanada geesiyaashii howlgalkaasi fuliyey ayaa lasoo warinayaa in labadooduba ay ku shayideen isla goobta ay duulaanka ka fuliyeen abu cubayde oo ah afhayeenka kooxda muqaawamada ayaa ka hadlay howlgalkaasi isagoo bogaadiyey wacadna ku maray inay sii socon doonaan howlgallada noocan oo kale ah waxa uu sheegay inay tahay qorshe looga hortegayo dhul balaarsiga yuhuudda ee ka socda daanta galbeed oo ay doonayaan inay gebi ahaantiisaba gacanta ku dhigaan yuhuuddu wilaayada hiiraan ayaa ka warbixisay xaaladda guud ee wilaayada iyo halka uu marayo howlgallada ciidanka mujaahidiinta ee bariga wilaayadaasi faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen cabdiqani maxamed isagoo waraysi gaar ah siinayay warbaahinta islaamiga ah ee andalus waaliga wilaayada hiiraan sheekh guuleed abunabhaan ayuu kaga warbixiyey xaalada guud ee wilaayadaha iyo howlgallo barakaysan oo maalmihii lasoo dhaafay ka dhacayay bariga wilaayada hiiraan sheekha ayaa ugu horreyn ka warramay dagaalkii malxamada ahaa ee laba-iyo tobankii bishan muxaram mujaahidiintu ay kula wareegaan degmada muqokori iyo khasaaraha ka dhashay isagoona xusay in degmadaasi muhiimka ah si buuxda loogu maamulayo shareecada islaamka walaalka maxamuud ilaahay nasrigiisa wuxuu keenay fatxiga weyniga badan oo ay gacanta ugu soo gashay mujaahidiinta degmadii muhimka ahayd ee muqokori dhowr cisho ayay raayatu tawxiid ka taagan tahay mar kale oo ay dib ugu soo noqotay waxaana ku sugan oo haddeer ilaahay shareecadiisa ku matelaya walaalaha mujaahidiinta ah waa goob ay ka farxadeen oo aysan ku noolayn ilaahay cadowgiisii waa goob dhinacyada kala duwan oo deegaankaasi yaalliin bakhtiyadii dadkii murtadiinta ahaa oo gaalada cumilada u ahaa moqokori marka waxay ku sugan tahay xaalad haadi ah oo deggan mujaahidiinta ayaa gaaf wareegaya ayagoo faraxsan wilaayadii oo faraxsan iyo dadkii muslimiinta ahaa oo ay dhibaysay waxa ay wadaan nimankaas cadowga ah oo ayagana la farxaya walaalahood mujaahidiinta ah marka waa goob maanta lagu maamulo shareecada alle degmada moqokori runtii maxamuudow bakhtiyada meesha yaalla waxaa ka mid ah saraakiil labadii nin oo inta badan idaacadda hadda ay ku celcelinaysay waa cabdixiish iyo ninka la yidhahda mawliid banjar cabdixiishku aniga hadda ninaan horey u kulannay ma ahayn mawliid waa kulannay mar iyo laba wax ka badan ballankii uu galayna oo uu buriyey oo uu beeniyeyna ilaahay buu ugu tegi doonaa subxaanahu wa tacaala qof kasta oo khiyaamo galo ama wax khaa'imo ama dadka muslimiinta ah khaa'imo qofka muslimka ah ballanka uu la galay qofka walaalkii ah waxay ka dhigan tahay isagoo ilaahay la galay oo la ballamay caawana wuxuu yaallaa goobtaas cidlada ah runtii moqokori waa meel farxadeed waa meel cadowga ilaahay uu ku jabay waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala guulo dambe oo israacraaca hadduu alla idmo sidoo kale sheekha oo si hadlaya ayaa sheegay in saacadihii lasoo dhaafay mujaahidiintu ay gacanta ku dhigeen deegaano istaraatiiji ah oo hor leh kuwaas oo ay ku sugnaayeen murtadiinta wuxuuna sidoo kale shaaca ka qaaday in dagaalada ka dhanka ah shareecada islaamka ah ee ka socda bariga hiiraan ay dan ugu jirto xabashida itoobiya axmed howlgalku waa socdaa saan horeyba u xusay mujaahidiintu hadba goob cusub oo shareecada ilaahay lagu maamuli jiray ayaa gacanta soo gelaysa shalay baa u dambeysay waxaa gacanta mujaahidiinta soo galay deegaanka moore eri oo deegaan muhim ah waxaa gacanta soo galay meesha la yidhaahdo xawo gidiid waa laba makaan oo muhim ah labadaba ceelbiyood riig ah uu ku yaallo waxay ka mid yihiin meelaha hadda dib loo tegay oo mujaahidiintu u hanteen waxaana rajaynaynaa saacadaha soo socda meelo kale oo muhim ah in ilaahay uu soo geliyo gacanta mujaahidiinta dadka muslimiinta ah khaasatan dadka ay ka soo jeedaan goodax barre iyo ninka la yidhaahdo cali jeyte iyo dadka ay la midka yihiin in ay dhuuxaan akhbaarta iclaankan ay la socdaan cidda maslaxada meeshan ku qabto kow waa etoobiya iyo ciddii la halmaasha laba waa nimankan qadaraaslayaasha ah cali hadda maxaa keenay cali hadda muxuu u yimid ayadoo intaan cadowga ka xoog badan yahay oo ciidamadooda ka badan yihiin oo nashaadkooda iyo markaas wixii jiray ay sidaan ka xoog badan yihiin ayuu cali awoodi waayay inuu joogo ilaahayna marag buu ka yahay cali wuxuu u yimid laba waxyaabood midu waa maslaxadiisa gaarka ah oo waxaan haddeer wax unriti kukacsi ah oo qandaraas ama kontarogti ah oo wax un carabdhaqa uu ka helo qodobka labaad oo cali u yimid waa maslaxada etoobiya tusaalena waxaa kugu filan markii uu imaadayba in etoobiya ay keentay wax un un oo rasaasa ama boorash iyo wax intay u keentay la yidhaahdo waa kanay waa idin garab taagannahay wax jawaanna ku xirxiran in loo keenay awaamiirta iyo tawjiihaadka ku imaanay abi axmed baa iskale shakina kama jiro ugu dambeyn sheekh guuleed abunabhaan ayaa fariin baaq towbadkeen ah u diray maleeshiyaadka la khalday ee sida maalinlaha ah ugu lee'anaya gacmaha mujaahidiinta waxa dhacaya waa khaasatan wilaayada hiiraan maanta ka dhacaya uguna muhiimsan waxa bariga ka socda dadkaas baan rabaa inaan wax dhaho aniga waxaan ahay waaligii wilaayada islaamiga hiiraan danqanaya og waxa dadkiisa u daran iyo waxa ay maslaxadooda ku jirta tabartiisa ah waxa aan ka hadlayo oo fariinta aan gudbinaya ah micnaheedu waxaa weeye waa fariin walaalnimo waana intaan hore u dhihi jirnay war wixii waa aragteen cadowga waa jabay cadowga waa tegey dhulkeenni baa soo haray kuwii riddadahaee la soo abaabulayey waxsan guurguurta iyo soo abaabuleen oo etoobiya iyo ay gadaal ka fadhiyeen gaaladii muxuuha weyneed kala dide quuste cadowga waa tageen waa kala tageen xaqa dadkiisa lagama adkaan karo wa kaana xaqan calayna nasrulmu'miniin haddii awood iyo balaayo la soo ururiya wax lagu tari karo aaday baalbaa la joogi lahaa cadowga joogi lahaayeen abooreebay baa cadowga joogi lahaayeen moqokoriyo wixii booti iyo dhacayay baqbaqaad ogeyd baa cadowga joogi lahaayeen aniga ayaa afka xarakat shaal mujaahidiin idinkula hadlaaya waxaan rabnaa war niman yahow war taladeenna yeela war hor horta maxaa xal a dhaha war annaga dadkaan le'anaya oo maalinba qof meel ku dhacaya oo lababa maalin meel taallo oo saddexba maalin meel taallo ariga baadidoo duurka socdo dhurwaaga cunaya dawacad cunayaan xoolahan yaa iskale dadkaanse yaa leh soo noqda ilaahay ninka dembi ka galay ha u toobad keeno ninka fikirka uu ku inxiraaf uu galay oo xoogaa wax un ka khaldameen rabbi ha u rujuuco wilaayadiinna la soo xidhiira guryihiinna baad leedihiin dhulkiinnaad leedihiin shareecadiinnaad leedihiin ceeshiinnaad leedihiin beerihiinnaad leedihiin shareecadaanaan wada leennahay ayadaan ku wada walaalannahay xaqaygaan ku helayaa xaqaagaad ku helaysaa kaama xigo igama xigtid yaan lidin dullaysan etoobiyuusan idin dullaysan cali jeytay qandaraasliqaata caamiliin ah iyo wax la mid ihi yaysan idin baabi'in maalin walba mid ra'iis ah oo adinka ahaa oo la badbaadin karayaan meel looga tegin maalin walba wiil muhim ahoo micno idiin lahaa yaan meel looga tegin lana badbaadin karin maalin walba qax iyo qaxootin yaan la gelin war khalad waa dhici karaayoo rabbi ha loo soo noqdo dadka garashadalen ha taliye hanan laga tala yeelo nuqabada beesha ay leedahay ha lala soo xidhiiro waraysiga waaliga wilaayada hiiraan sheekh guuleed abunabaan ayaa ku soo aadayaa xilli afar maalin ka hore ciidamada mujaahidiintu si buuxda ula wareegaan degmada moqokoriha ee wilaayada hiiraan kadib weerar lagu daafuray camaliyad istishaadi ah oo mujaahidiintu ku qaadeen halkaasi haweenka ku dhaqan mid ka mid ah deegaanada hoostaga magaalada baydhabo ayaa sameeyey bandhiga cilmiyeed heer sare ah kadib munaasabad ka dhacday deegaankaasi warbixin ku saabsan warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen bashiir muxidiin abu aymanna وجهاني فيه من سمع وغيرتا وحرتا عمبا إستا يا إستولي بإسواهلا maktabka dacwada waa xarun muhiim ah oo ka shaqeeya fidinta dacwada islaamka kor u qaadidda aqoonta diinta iyo kobcinta fahamka saxda ah ee shareecada islaamka maktabku waxa uu mudnaanta ugu horaysa siiyaa waxbaridda dadka qeybahooda kala duwan isaga oo adeegsanaya macaahid maraakiis duruus furan iyo munaasabado wacyigelin ah waxaa dhanka macadka khadiija bintu khuweyled uu ka mid yahay xarumaha ugu muhiimsan halkaas oo dumarka lagu baro qur-aanka iyo culuumtiisa duruus sharci ah oo kala duwan ay ku qaataan sidoo kale macadkan waa halka lagu diyaariyo gabdhaha daaciyaadka ah si ay u xambaaraan mas-uuliyadda gaarsiinta ummadda ee dacwada islaamka dhowaan waxaan booqday xarunta machadkan uu ku leeyahay deegaanka madiinatul khayr oo loo aqoon jiray buush madiino oo hoostaga magaalada baydhabo waxaana xusid mudan in wilaayada islaamiga ah ee baay aysan jirin deegaan ama degmo aan laga helin ama uusan ka furnayn machadkan ذا الواو فاء أو اليا عينا أو كأتى كذا المضاعف لازما كحن طلا machadkani waxa uu ka mid yahay xarumaha ugu firfircoon ee haweenka muslimiinta lagu baro culumta shareecada intii aan ku guda jiray booqashada macadkan ardayda ayaa soo bandhigay bandhig cilmiyeed heer sare ah oo muujinayay fahan qoto dheer oo ay ka heleen culumta shareecada iyo isbeddelka aqooneed ee deegaanka ka jira أيها الضيوف مرحبا بكم بأيد مفتوحة وقلوب مسرورة مرحبا بكم بكل سرور وفرح على زيارتكم بمعهدنا أيها الضيوف مرة ضيوف كرام علينا ومرة أمراء أعزاء علينا ولهذا ولذا فيجب علينا طاعتكم ما أطعتم الله ورسوله وإننا طالبات مع خديجة بنت خويلد في مدينة الخير الواقعة في ولاية باي الإسلامية قد استفدنا وتذوقنا ما لم يتذوقنا به كثير من أمهاتنا وأجدادنا وهذا بفضل الله ثم بجهود حركة الشباب المجاهدين قادة وجنودا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أوائل جبروكم معك خديجة بنت خويلد لكذاينكم بتأها marka koowaad horta may baan mahadnagaane ilaahay subxaana watacaala yaan mahadnagaan mar lamaad may baan mahadnagaane maktabka dacwada yaan mahadnagaan acuudu billaahi min ashaydaani arajiim suuratu lfatxi waa suura madaniya aayadoosha labaad iyo sagaalo darsiga qur-aanka suuradii afartan iyo siyeedadu bismillaahi araxmaani araxiim innaa unafataxnaa furnay laka ay liajlika adaraadata ayaan furninaw maxmedow fatxan furow furowkaas oo mubiinan ay bayinan cad liyaqfira laka allaahu si ilaahay kiinka dhaafo maa taqadama kii hormaray min dembika nahaan ahaadi iyo wamaa ta'khara kii damb wayutima si ilaahay indhimaa siro oo intaan weelo nicmatahu nicmadiis calayka ada korka wayahdiyaka ilaahay kiinka hanuuniyo siraadan wadda waddadaas oo mustaqiiman toosan وضم عينا معده وينذر ذا كسر كما لازم وضمن احتملا هذا التعدي بكسر حبه وعند وجهينها را وشد عله عللا وبت قاطعا ونم وضمما جعلنا مع اللزوم في مرور به وجل مثل جلا هبت وذارت وأجكر هم به وعم زم وصح من لا إذا ملا sidoo kale qaar ka mid ah haweenka ayaa ka warbixiyey macadkan iyo waxyaabaha ay ku bartaan iyo qayb kale oo ka mid ah culumta shareecada ونو جبرو والكبرة عن مع خديجة بنت خويلد لاعتداد الداعيات في ولاية باي وخاصة مدينة الخير ما يبان تكشاف فذي مع خديجة بنت خويلد ولا نكبرني ما يبقوا مذاها قرآن كريم كيكو مذا إيو علوم تس صدت تصحيح حفظ القرآن الحديث إيو علومه يكبرني فقه إيو علومه يكبرني أو كمذا إيه أبي شجاع أو كمذا إيه إيو كتاب بدن مع ما يبان الفري kun afar bool afartan iyo sadiidi bili todobaad labaatan iyo lama maraas yaa la furi shahru rajab yaa la furi walbadan yaa ka faa'idni marka mayba ilaahay ngumahadnagaana ilaahay si istiqraar isuganaashana siiya ngumahadnagaana maybaan maleeyay gefroon oo maad khadiijatu bint khuwaylad walka baraden haddii iyo maadkayo dhammaayan iniyo walaayada bidon ka filnaado doonan insha allah maktabka dacwadu waxa uu door muhiim ah ka ciyaarayaa kor u qaadidda baraaruga diineed ee bulshada gaar ahaan dumarka iyo si guud qeybaha bulshada ee wilaayada baay maxadka khadiijo oo qeyb muhiima ka ah barnaamijyada maktabka dacwada wuxuu noqday saldhig waxbarasho iyo tarbiyad soo saara haween daaciyiin ah oo u heelan fidinta iftiinka diinta islaamka booqashadii aan ku tagnay xarunta madiinatulkheyr waxay ahayd mid aad u qiimo badan waxayna noo xaqiijisay guulaha iyo dadaalada miradhalka ah ee macadka khadiija ee taabacsan maktabka dacwada ee wilaayada baay bandhigii cilmiga ahaa ee ardaydu sameeyeenna wuxuu ahaa tusaale cad oo muujinaya tayada dadaalka iyo himilada sare ee ay xaruntan u leedahay maamulka islaamiga degmada tiyuglow ee wilaayada bokool ayaa dowla diini ah u soo gebagabeeyey bulshada ku nool mid ka mid ah deegaanada hoostaga degmadaas warkaasi waxaa inoo faahfaahinaya walaalkan xasan cabdiraxmaan abuuxasaana dowradan oo socotay muddo toddoba maalin ah waxaa soo qabanqaabiyey maamulka islaamiga degmada tiyeglow waxaana loo qabtay qeybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ee ku nool deegaanka qarsooy oo ka mida deegaanada hoos yimaada degmada tiyeglow ee xarunta wilaayada islaamiga ee bakool waxaa dowradan lagu qaadanayay duruus kala duwan oo sharci ah waxaana muddadii dowrada ay socotay ka faa'iidaystay dad kor u dhaafayay boqol iyo toddobaatan qof kuwaas oo isugu jiray rag iyo dumar munaasabadii dowradan lagu soo gebagabeynayay oo ka dhacday deegaankaasi waxaa ka qayb galay mas-uuliyiinta maamulka islaamiga degmada tiyeglow culummo waxgarad waalidiin iyo marti sharaf kale ugu horeyn waxaa munaasabadda gebagabada dowlada kelimo tawciye ah ka jeediyey sheekh ibraahim cali cabdulaahi oo ka mid a culummada wilaayada islaamiga ee bakool
ilaahay maaray subxaana wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu wuu anfusakum wa ahliikum naara dadka muuminiinta ahow way ku badbaadiyaa sare nafafkiin iyo ehelkiinba naar ku badbaadiya nafafaftiidan iyo ehelkan owlaadaan ininku badbaadino cadaab ilaahay taasa ilaahay subxaana wa tacaala na amaraay waajib qu anfusakum amar amarkana waajiba sheene seelanka badbaadiya ehelka owlaada cadaab lanku badbaadiye sidii ilaahay baari subxaana wa tacaala waamur ahlaka bisalaati wastabir calayha laa nas'aluka risqa naxnu narsuquka waalcaaqibatu litaqwa daacad ilaahay la amare ilaahay maari subxaana wa tacaala ehelkaa salaada far waana markaa ka sabar baleeri cibaadada iyo daacada korshe unuka arsaagana arsaag ma ku su-aalano cirabtada dambana dadka mutaqiinta aleh mid ka mida waxgaradka deegaanka ayaa dhankiisa munaasabadda ka hadlay horbadan idinkooy خير النجاني خير كاتني كدنبي إني أسوق هذا أو مرتن النفر أسوق هذا أو مرت دورني كفرناه مقيم دورني فرع لكن غير أنون كأدني إني تان يدا ورت إلهي إني جلسي إلهي تون تكبرك لأني كدار لا هو كبر تان تكبرك لأني كدار ولا نقولي دين ديوم مالك غير ولا كلمة دين كنا waaba nabagan banigan kale dardaari meelkin gargaar walnin dhaafiba dhahal kale ma qabno ilaahay inti diintun an harbiyaasa alikin gargaarda garabsho gale unuun ilaahayani hanuuni
ugu dambeyn qaar ka mida ardaydai dowlada ka faa'iidaysatay ayaa soo bandhigay qayb ka mida duruustii ay qaateen muddadii dowlada ay u socotay ilaahi maari subxaanahu watacaala innaa una arsalnaa darna ilaykum dada usan hegin rasuulan rasuulahasin darni rasuulkaas oo shaahidan siinku markaata calaykum korkiin kamaa sidii arsalnaa anka darnay ilaa fircawna fircawnba rasuulan rasuulanka darni fcasaa caasay fircawna fircawn arrasuula rasuulka ka caasay fa akhadnaahu qobanay akhdan qobasho wabiilan oo adag su-aalo may bahaytayhi maa xukmu jihaadi fii sabiili illaahi jawaabtamay banaqdaase aljihaadu jihaadu waajibun waa waajib bilmaali maala waajibka iyo wanafsi naf iyo wallisaani aan rabka iyo may buah inadka jihaad sidiidas qodoba maybuwa jihaadka waajibkeey qaala allahu tacaala ilaahay mibelya infiruu bahadado muslimiina khifaafan sumco ففوزدينو دان يراتين وتقالا اسمو ددوين اتيمبا بحال الله سبحانه وتعالى وجاهدوا جهاد باموالكم مالكين بي معناها معناها جساسو يو انفسكم نفتين بي في سبيل الله الله سبحانه وتعالى ان وديسك بي واي maamulka islaamiga degmada tieglow ayaa sare u qaaday maalmihii ugu dambeeyey dowlaadka sharciga ah ee uu u qabanaya qeybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ee ku nool degmada tieglow iyo deegaanada hoos yimaado mahadsanid abuuxasaanna warkii fiidnimo ee caawana dhegaystayaal waa naga intaas salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh